waxaan baraarujinayaa as-ilo fara badan oo walaaluhu ayna soo weydiiyeen waxaa in sha allahu tacaala dhici doona nadwo ama majlis khaas ah oo dhammaan wixii as-ilo aadna soo weydiisaan intaanu isku habayno habeen gaara loo samayn doono biidn اllahi tacaala waxaan kale oo u gudbayaa qeyb nadwada ka mid ahayd oo dhowr su-aalood ah oo si kooban biidn اllahi tacaala wati inkastoo waktigu uu sii dheeraanayo aynu soo koobi doona in sha allahu tacaala qadiyadda ugu horeysa marka dadka muslimiinta ah khalalku ku farabato iyo fitanku waxaa aada uga faa'iideysta dadka gaalada ah waxaa sidoo kale madaxa la soo kaca dadka ahlulbidaca ah waxaa nadwadeenna qeyb ka ahayd salafiyadu maxay tahay maa hiya salafiya maanta dadka gaalada ah meelaha xarumaha ay cilmi baadhista ay ku sameeyaan oo ku howlan inay islaamka khalkhal iyo tashiish fara badan ay ku furaan waxa ay go-aan ku gaadheen in magacan sharafta badan ee asalafiya inay ka dhigaan waxaanu ahayn ama aanu geyin waxay go-aan ku gaadheen inay ku shaambadeeyaan dawaa'ifta munxarifka ah ee muslimiinta ku dhex jira in ay la mid dhigaan asalafiya si muslimiintu caamada ah aan aqoonta badan lahayn ay u moodaan kan munxarifka ah iyo kan sunniga ah ee salafiga ah inay isku mid yihiin ahlulbidacu markay jabeen ee gaal iyo muslimba ceebtoodii iyo dacfigoodii iyo hasiimadoodii iyo naqsigoodii iyo inxiraafkoodii uu daahiray iyaguna waxay sharaf ka dayeen magaca asalafiya inkastuu sharaf yahay laakiin hadday ka run sheegi lahaayeen way fiicnaan lahayd su-aashu waxa weeye waxaa laysla dhex marayaa oo idaacadihiina ay go-aan ku gaadheen inay muslimiinta ay ku idhaahdaan waxa kala jira waxa la yidhaahdo asalafiya alcilmiya asalafiya aldacwiya asalafiya aljihaadiya ama asalafiya alqitaaliya ama asalafiya alsharciya ama asalafiya altaqliidiya alrasmiya waxaa mashaayikhda la doonayaa inay si kooban dalabat lcilmiga iyo muslimiinta ugu sheegaan tacbiiraadka caynkaasi xaqiiqadiisu waa maxay waxaan ku horeysiinayaa asheykh cabdilaahi albadbaraawi falyatafadal
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا waxaynu hore u sheegnay kuna celcelinay in fara badan salafiyada macnaheedu inuu yahay in la raaco waxyigii ilaahay uu soo dejiyey qur-aanka iyo xadiidka saxiixa ah oo loo fahmayo sidaa u fahmeen salafkii aynu sheegnay waxaynu weliba taa kusii caddaynay aynu daba dhignay salafiyadu inay tahay islaamkii saxda ahaa islaamkii nebi maxamed uu ka dhintay ee nebi maxamed iyo saxaabadu ay haysteen waxbana aan lagu darin waxna aan laga dhimin sidiisii saafi u ah safaagiisii baaqi ku ah waxaanaynu ogsoonnahay islaamkaasi inaanu qayb qaybsanahayn ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu dhaleeceeyey kuwa qur'aanka qaybiya aladiina jacaluu lqur'aana cidiin ee qeybna rumeeyey qeybna beeniyey qeybna ka qaatay qeybna ka tegay waxaanu ilaahay muuminiinta amray inay islaamka si dhamaystiran u qaataan yaa ayuha aladiina aamanuu dkuluu fi silmi kaafa walaa tattabicuu khuuwaat shayaan islaamnimada si dhamaystiran u gala buri ilaahay subxana watacaala yakudu lislaamu min jamiici jawaanibi islaamka waxba ha ka tegine waa diin dhamaystiran oo kala hadhi mayse siday tahay u raaca weeyaan macnuhu marka islaamku qaybintan aqbali maayo in la kala qaado cilmigiisii iyo dacwadiisii iyo jihaadkiisii salafiyaduna maadaama islaamkii saxdaa ay tahay intaba way koobsanaysa oo dadka in xaqa loogu yeedho oo dacwadiiyo dee islaamkaa xaqaa bay ka mid tahay oo jihaadkii taasuu ka mid yahay oo salaadii baa ka mid ah iyo cibaadaadkii waxaa ka mid ah cilmigii baristiisi iyo barashadiisa waxaanay ahlucilmigu sheegeen raxmatullaahi calayhim inay ka mid tahay atbaacu salaf dadka salaf raacayaasha ah sifaadkooda iyo tilmaamahooda in aanay ahayn ahlu cubuudiya muqayada ay yihiin ahlu cubuudiya mutlaqa inay cibaadadu tahay mid sii daysanoo wax allaaliyo wuxuu ilaahay ku addoonsaday ayay samaynayaan siduu ilaahay in u kala horraysiiya u kala horraysiinayaan siduu ilaahay u kala fadilayna waa u kala fadilayaan maaha kuwa cibaado qura si gooniya u calaamadsada uraa inagu dacwadun baynu qaabilsanay shaqo kuma lihi jihaad iyo iyo cilmi iyo arrimaha kale ama idhaa inagu cilmigun baynu qaabilsanay wuxuuna hala barto dacwad iyo jihaad iyo ha isku wareerin ama idhaa inagu jihaadka ayuun baynu qaabilsanahay cilmiga iyo dacwadana qolooyin kale ayaa qaabilsan waxaanay culimadu sheegeen sida shaykhulislaam ibnu taymiya ibnu lqayim inay taasi bidaca ka mid tahay kursiganna in badan baan ka sheegay in dadka qaarkood ay yidhaahdaan innagu dacwadda ayuun baynu qaabilsannahay ama hawsheennu waa dacwadu oo cilmiga iyo qaybi kale islaamka ay iska daayaan qaarna jihaadka goonni ay u sheegtaan qaarna dacwad gooni a u sheegtaan ama cilmi bidaca ayay taasi ka mid tahay waa qaybin diinta ilaahay la qaybiyey ay ahayd in iyadoo dhammaystiran sida ilaahay una amray lagu dhaqmo dadkana loogu wada yeedho marka nabraw ila llahi min hada taqsiim qaybinta noocaasa ilahay baynu beri uga nahay asalafiyatu fiiha alcilm wa fiiha addacwa fiiha aljihaad wa fiiha kulu khayr waanay dhamaystirantah alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmati waraditu lakum lislaama diina waa diinta ilaahay u dhamaystiray qayb qaybina uma baahana in la qayb qaybiyaana waa shay bidca yaase keenay taqsiimka noocana qaybinta noocana ma ahlulcilmiga ayaa sheegay oo kutubtaad ku aragteen markay salafiyada sharaxayaan iyagoo leh waa qaybsantaayo salafiya cilmiya salafiya jihaadiya salafiya dacawiya abadan ahlucilmiga agtooda iyo kutubtooda ku arki maysa hadalka noocana waxaa keenay qaybinta noocana kufaarta suu walaalkan cabdulxakiim sheegay doonayaa inay magaca ka dilaan islaamkaa saxda ah iyo waddada nebi maxamed iyo saxaabadu ay mareen waxaa kaga dayday calmaaniyiinta waxaa kaga dayday dad aan kelmadda macnaheeda fahmahayn oo jahli uu seejiyey macnaheeda inay fahmaan waxaa kaloo taqsiimka noocana isticmaala kuwa ku dhacay bidacadii ahlucilmigu ay sheegeene haddeer aan idiin tilmaamayey oo diintii ilaahay qayb qaybiyey qaybo ka midana qaatay qaybo ka midana iska daayey qaybo ka mida ku magac darsaday diintii qaybo ka mida qaybo ka midana cid kale ugu magac daray marka masderka ama meesha isha uu taqsiimkan ama qaybintan ay kasoo fushay marka la eego waxaa kuu caddaanaysa mar labaad baadilnimadeeda marka laga yimaado adilada iyo qawaacidka ahlulcilmiga ee aan tilmaamay bilmunaasabana jamaacaadka ku caan baxay takfiirka gaalaysiinta muslimiinta iyo daadinta dhiigooda iyo muslimiinta inay geliyaan dagaal aanay diinta iyo muslimiinta toona maslaxadi aanay ugu jirin oo intay qori dab la sudhaan kadibna buuraha iyo kaymaha ay galaan oo ay u kala tagaan maxastii muslimiinta iyo cadowgii kaafirka ahaa waa dhacdaa mararka qaarkood inay magacan sheegtaan si ay ugu socodsiiyaan manhajkaa baadilkaee ku dhisan gaalaysiinta iyo daadinta dhiigga waxaana taasi ay la mid tahay un waxaynu aragnaa sharikaadka qaarkood oo soo saara alaab quality fiican leh oo shirkado kale oo alaabtoodu ay liidataa ay ugu magac daraan si alaabtoodaa liidataa ay u socoto dadku ay u iibsadaan taa kama duwanaa laakiin waxa min nicmat illaahiya magaca asalafiya inaanay ku sabri karin qaar jazaa'ir ka dagaalami jiray ayaa waxay la baxeen aljamaaca asalafiya lidacwa alqitaal maalba kadibna waa ka guureen oo alqaacida fii bilaadi lmaqrib bay uga guureen ilaahay baa magaca fiican iyo abtirsiinta wanaagsan ka kaxaynaya laakiin waxyaabaha aadka loola yaabo waxaa ka mid a magacii iyaguba ay iskaga guureen ay qaban kari waayeen inay gaaladu weli ugu yeedhayaan oo idaacadahooda ay leeyihin aljamaca asalafiya lidacwa alqitaal hadda waxay la baxeen alqaacida fii bilaadi lmaqrib way ogyihiin magaciina iska bedeleen oo ay ka guureen haddana weli waa daba wadaan wa kadalika waxaa jira qaar fara badan oo munaasabaadka qaarkood oo markaa ay isleeyihiin magacaas ayaad wax ku socodsiin kartaa ama dadku idinku soo taagi karaa mu sheegta inta kalena magacyadooda isticmaalaan marka taqsiimka noocaasa waxaan kusoo gebagabaynayaa inuu yahay mid baatila salafiyaduna waa diinta ilaahay oo dhammaystiran cilmigeeda iyo dacwadeeda iyo jihaadkeeduna way wada socdaan wallahu aclam
جزاك الله خيرا خير الجزاء هذيك الصف اليمين بعد العصر يوم الجمعة آه. حركة جامدة حركة موضوع موضوع موضوع waxaynu runtii ku soo gebagabaynaynaa laba su-aalood oo koob kooban iyo ogeysiin waxa walaalo fara badan oo muslimiina dad fara badani ay ku fureen shubho markay is idhaahdaan manhajkan salafiga ama dacwa salafiya inay fahmaan inay ku yidhaahdaan xarakaadka muslimiinta ah ee jira ayay la mid tahay addacwa salafiya waxaana la aasaasay xilligii ay socdeen dagaaladii khaliijkii dad fara badan ayaa laga yaabaa shubhadaas in maskaxdooda la geliyo waxaan jeclaan lahaa munaasabaddan inay mashaayikhdu ay wax ka yidhaahdaan falyatafadal mashkuuran maajuuran waxaan u dhiibayaa ashaykh cabdirasaaq alalbani
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحاaبه أجمعين waxaan filayaa شhubhadaasi waa shubho waahiya oo iska muuqata dacfigeedu dacwa salafiya culimadii tacriifiyey sidaa maqlayseen waa dacwad ka soo bilaabanta dacwaddii nebiga calayhi salaatu wassalaam maadaama ay tahay alislaamu saxiix islaamkii saxa ahaa qof bashar ah oo ha ahaado miman salaf dadkii hore ama miman khalaf dadkii dambe oo dacwa salafiya aasaasay ma jiro laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu siiyey dacwa salafiya sida nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskii fii saxiixi lbukhaari ku jiray calaa ra'si kulli mi-ati sana boqolkii sanama boqolkii sano markay go-daba ama qarni markuu go-oba in ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu ummadda ku nanaystay inuu ka soo saaro dad culamo ah oo rabbaaniyiin ah oo iyagu diinka dib u cusboonaysiinaya wixii dadku ay sunnadii dhimatay dib u noolaynaya cibaadaadkii dadka u saxaya caqiidadii dadka u saxaya cilmigii dib u noolaynaya ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ummadda lagu deeqay shubhada noocan ee ku saabsan inay dacwa salafiya ay bilaabantay waktigii khaliijka waxaa faafiyey dawaa'ifta ka soo hor jeeda dacwa salafiya ayay ka mid tahay asmaadii iyo taariikhihii beenta ahaa ee ay doonayeen inay ku tashwiihiyaan sumcada iyo xaqnimada dacwa salafiya iyadoo keliyana maahae waxa weeye asmaa fara badan oo hadda halkan aan lagaba sheegi karin farabadnidooda ayaa dacwa salafiya lagu ilsaaqiye oo lagu dhajiyey wax casrigan bilaabayna ma aha ee cusuurtii hore ee salafkii asalafu asaalix ayaa dadka dacwadda xaqa ku baaqaya ee firaqaa soo baxay ee diinkii ka faaruqay ee munshaqiinta aha ee ka jabay jamaacadii xaq ahayd ee muslimka ahayd waxa weeyaan waktigaa salafka ayaa dadkaa dacwadda xaqa ku baaqaya ayaa asmaa loo bixiyey bal nebiga calayhi isalaatu wasalaam ayaa loo bixiyo nimankii mushrikiintu bixiyey waxyaalaha ay u bixiyeen waxaa ka mid ah inay ku yidhaahdeen dacwa salafiya waktigaa hore inay tahay naabita inay tahay naasiba inay tahay xashawiya inay asmaa fara badan oo noocaas ah ayaa a'immadii waktigaa joogay lagu ilsaaqiyay mid walbana dilaalo buu leeyahay marka la fasiro ah cay la doonayo in lagu caayo dacwa salafiya oo la mariyo xumaan dadku ay kaga cararaan dacwa salafiya xarbulkhaliij ma bilaabmin waa tii culimmadu ay sardinayeen culimmadii dacwa salafiya cala imtidaad taariikh laga soo bilaabo salaf asaalix ilaa quruntii dhexe ilaa iyo qarnigeennan inay salafan an khalafan can salaf salaf an khalaf ay maaragtay isdaba joogeen oo midba midka kale uu dacwaddii iyo xaqa ahay uu soo gaadhsiiyey uu ka qaatay oo uu sidaa ku faafinay marka xarbulkhaliij waktigaas fitan fara badan baa soo waajahay ummadda muslimiinta ah fitankii mawaaqiftii ay ka istaageen ee xaq ahayd oo ah inaan dagaaladaa laga qayb gelinin inaan dhallinyarada loo dirinin meelaha mawbuuga ah ee waxaweeyaan ay fitanku ka jiraan inay kala dagaalameen daraaddeed ayaa waxaa loo bixiyey oo la yidhi waa dacwad bilaabantay waktigii khaliijka waxyaalaha weliba loog kelimaadkaas dadka sameeyena waxay ahaayeen raddu ficil ka dhashay markii kutub fara badan iyo manaahij fara badan culimmadii dacwa salafiya ay bayaamiyeen oo ay ka mid tahay kutubtii ilmo qutub sayid qutub iyo maxamed qutub iyo maxamed alghazaali iyo xasan uturaabi iyo kuwa la halmaala kutubtoodii oo fitan fara badan maanta u soo jiiday ummadda muslimiinta ah oo maanta waxaa dhiig daadanaya iyo waxaa maanta takfiir socda kutubta laga sharaabay ee waxa weeya laga faafiyey ay tahay markii kuwaas aada loo bayaamiyey ayaa min baabi raddi lficil ayaa erayada iyo kuwo kale la isticmaalay oo aynan halkan ka sheegi karaynin liwaqaaxatihaa wa shanaacatiha anigu marka intaas ayaan kusoo koobayaa sala allahu wasalam wbaaraka calaa nabiyina maxamed subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta asta
waxaan isna su-aasha lafteeda si kooban sheekh cabdallah albadbaraawi ayaan si kooban isaguna inuu kelmad kooban ka yidhaahdo shubhadaas falyatafadal mashkuura maajuura
alxamdu lilah shubhada noocaasa ama warkaa laba qof midkoodunbaa horta sheegay qof waa qof aan war haynin oo warkaa loo dhiibay iyo magacyadaas salafiya jadiida iyo waktigii dagaalkii khaliijku uu socday baa la asaasayo qofka waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi in jaa-akum faasiqun binaba-in fatabayin ilaahay wuxuu yihi warka iska hubsada inta aydaan tabine dad kale aydaan gaadhsiin waayo hubsasho la-aanta waxaa ka dhashaa war aan la hubsan oo la tabiye waxaa ka dhashaa dhiig xaaraana in lagu xalaashado ama maal macsuumo ilaahay cidda le u dhowray in lagu dhaco ama dad cirdigooda iyo sharaftooda in meel lagaga dhaco munaasabaad noocyadaa aan sheegay ka mida ayaanay aayaddu kusoo degtay waxaan leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waman qaala fii mu'minin maa laysa fiihi askanahu allahu radqat alkhabal qof mu'mina qofka ka sheega waxaanu ku sifaysnayn ilaahay wuxuu dhex dejiyaa dheecaanka ka dhaca kufaarta marka naarta la geliyo yacnaa naarta ayuu galaa weliba kuwa dheecaankooda dusha kaga yimaada oo la dhex dejiyaa nooca labaad ee hadalka noocana sheegaa sida sheekh albani uu sheegay waa dad qarad iyo ujeedo kale dacwada og yihiin inay xaq tahay ay tahay waxyigii nebi maxamed ilaahay uu ku soo dejiyey oo cid aasaastay oon ilaahay ahayna aanay jirin ayaa si ay dadka uga jeediyaan axsaabtooda iyo firaqoodana ay u difaacaan ayaa waxay dhahan waa xisbi waktigaasaa la sameeyey kuwaana waxaan leeyahay ilaahay wuxuu yidhi qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin daliilkiina keena haddaad run sheegaysaan in kunta muddaciyan falbayina wain kunta naaqilan fasixa haddaad adigu warkaa sheeganayso muddaci mudducaale aad tahay dee caddayn baa lagaa rabaa caddayn la-aan waxba lama xukumayo lagu xukumi maayo haddaad cid ka soo raraysana sanad saxa keen oo laga aqbalo maa ninkaasi waxaa waa soo wariyo hebel buu ka soo wariyo hebelo hebelo sanadkaagaa dee tale lagula eegi doonaa shuruudii warka lagu aqbalaya ma dhammaystirta mise ma dhamaystiran waxaanu leenahay jamaacaadka waa la yaqaanaa mid walba ciddii samaysay ikhwaan muslimiin waxay odhanayaan xasan ulbanna baa asaasay tabliiqna maxamed ilyaas baa asaasay bay odhanayaan itixaad iyo ictisaamna rag bay ku tirinayaan hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel baa asaasay intay meel heblaayo fadhiisteen oo ay ku shireen waktigii la aasaasayna waa lagu sheegayaa oo kun iyo sagaal boqol wax ka horreeye ma jiraan wax ka dambeeye mooyaane bal warkaasoo kale oo caddayntiisa wataa laynoo sheego a la yidhaahdo salafiyada kun iyo sagaal boqol iyo intaasaa la aasaasay hebel baana aasaasay ama hebel iyo hebel caddaynteedina ha keenaan ta ay ku celceliyaan ay leeyihiin salafiyadu markaa waa xisbiga waa la asaasay horena halkan shan dhowr iyo sagaashankii malaalan kaga hadlay shubhada culimada xataa ay u nisbeeyaan ay dhahaan hebel iyo hebel baa asaasay dadka axsaabta iyo urura in la sameeyo ugu radin badan inay yihiin baan caddeeyey culimaduna xisbiya ay ka beri yeeleen markaasaan hadalkayga waxaan kusoo gebagabeeyey haddii laga soo qaado inay dad samaysteen xisbi ay salafi u bixiyeen kaa adigu iska ilaali waktigaa mamay jirin laakiin maanta way buuxaan dad axsaab lahoo magicii asalafiya ayaa wuxuu noqday mawdat lcasr modeelka casriga socda markaasaa xisbiyadii baa lagu socodsiinayaa sidii maarkadii ama calaamadii alaabta loo samayn jiray aan hore aan u sheegay sheekh ibnu cuthaymiin baan intaa dabeed arkay oo yidhi intami ilaa manhaji salaf walaa tantami ilaa xisb manhaju salaf u nisbo sheegoo ku abtirsoo raaca laakiin xisbi hadduu doonayo magaca salafi baa la baxa iska ilaali anna saasaan leeyahay haddaan anigu idinku yeedho xisbi salafiya ha iga yeelina laakiin markaan idin idhaahdo war salafkii raaca nebi maxamed iyo saxaabadii taas waa waajib sharciya adiladeedana caawa iyo habeene ka horreeyey iyo kuwo ka dambeeyaba horena waa loo maqli dibna waa loo maqli doonaa dicaayaddeena suu sheegay sheekhulalbani ma cusba oo ahlulbidacu xaqa markay wax kale ku hor istaagi waayaan dad bay u tiiriyaan waxana uu wada oo wixii hebel ama hebel uu sameeyey sheekhulislaam ibnu taymiya markuu alifay alcaqiida alwaasitiya ee kuwii qudaada ahaa ee ashcariyada ahaa ay ka hor yimaadeen ay la dagaalameen ayaa nin xaakimaba wuxuu doonay inuu arrinta yaro dembabaso oo khilaafka culimada uu iska aamusiiyo markaasaa wuxuu yidhi ibnu taymiyaw dee madhabkii imaamkaaga axmed ibnu xambal baad qortay waana mid la ysla yaqaano curfiya ninku madhabka imaamkiisa inuu wax ka qoro marka wuxuu doonaya inuu kuha ninkan waa xambaliyo dee xambaliyadii unbu buuggan ku qortay idinkuna shaaficiya tiino shaaficiyadiini kutub kale idinku qoranta laakiin arrinta maqsuudkeeda maqsigeeda iyo waxa ka xuna ka dhalan kara uu fahmay sheekhulislaam markaasaa wuxuu yidhi caqiidada anigana laygama qaato mid iga weynna lagama qaato wainama yukhadu min kitaab illah wamaa saxa min sunati rasuuli illah kitaabka ilaahay baa laga qaataa iyo waxaa sunada nebiga ka mid ah axaadiida ka mid ah ansax wuxuu ihi ma jamactu ilaa caqiidata salaf caqiidadii salafka nebi maxamed iyo saxaabadu maa inuu kitaabkan ku qoray haddii axmed ibnu xambal uu la iman lahaa wax khilaafsanna lamaa qabilnaa minhu walaradadnaa calayh kamaanaan aqballeena waanu ku radin lahay buuri waxaanuu yidhi qof kastoo igu khilaafay ictiqaada kitaabkaa ku qoran saddex sannadood baan u kaadinaya alaata sanawaat meeshuu doonaya ha soo mara cid doonaya ha soo weydiiyo kitaabku doonayana ha soo baadho hadduu ka soo saaro wax khilaafsan caqiidadii saxaabada waan ka noqonayaa buuri waa masaxaya saddex sannadood bay khasnad kastoo kutubi ku jirtay baadheen xaraf khilaafsan bay ka waayeen anna waxaan leeyahay caawa saddex sannadood baan u kaadinayaa qofka idhaha salafiyadu waa xisbi amiir leh oo xubnaloo tashkiilka iyo qaabka lagu yaqaano axsaabtu ay leeyihiin leh alaaa sanawaad baan u kaadinaya ee xujaa keena wallahu aclam
جزا الله الشيخ خير الجزاء جزا الله الشيخ خير الجزاء سؤالها waxaynu kusoo gabagabaynaynaa hal su-aal ah taariikhdu qofka daraaseeya wuxuu arkayaa duwalku inay kacaan oo ay dhacaan firaqa ama ahlulbidacu intay madaxa la soo kacaan oy wax isbidaan ayay haddana dhacaan waayo ahlu xaq maa dad fara badan oo waktigeenna nool markii awooddooda ay daciiftay manhajkoodu uu daahir noqday inuu munxarif yahay walow awoodba ha isbidaan ee culimo iyo caamo muslim iyo kaafirba la arkay dacfigoodii waxaan u jeedaa ahlu lfitan ahlu اtakfiir ahlu اlkhuruuj gaaladu nacasya maaha waa inay ka faa'idaystaan waa inay yidhaahdaan war kan aragnaya kii xaqa waday maxaynu ku shaambadaynaa wax allaaliya wixii ay aaminsanaayeen qolooyinka ahlulfitan gaaladu waxay go-aan ku gaadheen dusha inay u saaraan addacwa asalafiya idaacaadkooda majallaadkooda maraakistooda cilmiga inay yidhaahdaan ama hub ha sito ama yaanu sidane israaciyo magaca salafiga dil alikhwaan almuslimiin iyaguna go-aan waxay ku gaadheen inay dacwatu ahli الsunna almanhaj asalafi inay u tiiriyaan wax allaaliya waxaa fitanku dhacayay ee ay wadeen ahlu lfitan asuufiya ayaa iyaguna madaxa la soo kacay oo is yidhi munaasabadda ka faa'iidaysta oo u tiiriya fitanka iyo ikhtiyaalaadka iyo tafjiiraadka manhajka salafiga ah kuwii iyagu hubka qaatay ee man manhajka tawxiidka hoos u dhigay intay u banbaxeen ayay difaaci kari waayeen oo idaacadaha tegeen laakiin waxaan mashaayikhda ka codsanayaa in ay wax ka yidhaahdaan in manhajka salafiga ah inuu asal u yahay ama sabab u yahay khalalka iyo dhibaatada adduunka maanta ka dhacaya waxaan ugu horeysiinayaa asheikh alalbani falyatafadal
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد آن مجلسku waa dheeraaday raalli ba ahaanaysaan su-aashan ama qaabkan uu maaragtay su-aasha usoo dhigay alaakh cabdilxakiim anigu ereyga aan ka geysanayaa waxaa weeye marka hore ma jirto cid mucayan ah oo aan anagu shamaata ahaan iyo inaan ku wiilsano hal inaanu halkan ka sheegno m yani arrintaydu ma aha laakiin waxa weeyaan wax la yihaahdo xaqiiqada inaanu bayaamino keliya waxa weeyaan dacwa salafiya oo ah dacwadda xaqa ah dacwadda dadka ugu baaqaysa alkitaab wasunna calaa manhaj salaf saalix halkan waan igii ka sheegay inay dowrkii kaga aadanaa ummadda ee ku saabsanaa inay u caddayso manaahijta munxarifka ah inay runtii axsana qiyaamin ay arrinta noocaas u kacday oo ay bayaamisay raadkeediina la arkay amaa dacwaadka kale waa markaa bisidqin wa ikhlaas lagu warramay amaa dacwaadka kale waxa weeye hadday dacwaad dacwad ay muujiyaan ama ay soo dhex dhigaan ummadda dacwaddaas ma ahayn dacwad matalaysay islaamkii saxiixa ahaa waayo ummaddu maalin maalin maalinta kasii dambaysa fitan mutawaasila oo xidhiidh ah ayaa ku imanayay waana iman doonaan fitanku nabiguna alayh isalaatu wasalaam zamankiisii waa uu kaga warramay saxaabadoo nool inuu yidhi waxaan arkaa fitankii oo idinku soo daadanaya ka mawaaqic alqadr sida dhibicda roobka oo kale idinku soo daadanayo fitanku maanta maalinuu ka badan yahay waa yemi fitankaa maanta jira oo jiha walba ka imanaya dadka jihaadka xaqa ah oo ah jihaad dacawi ah oo carabkooda ku jihaadaya oo qalinkooda ku jihaadaya oo waxa weeye maalkooda ku jihaadaya waxa maanta muuqata oo ugu horeeya waa dacwa salafiya khayru shaahid markhaatiga ugu horeeyana waxa weeye in maasaqii ama dhibaatooyinkii muslimiintu ay ku dhaceen kulligood intii aanay dhicinin ka hor ay bayaamiyeen makhaatirta iyo mashaakilka ummadda ku iman kara ee culimmaduna ay sii sheegeen oo sii tawaquceen ummadda muslimiintana hore u soo martay soona takaruraysa inay u sheegeen oo ay ka mid tahay inay xaaraan tahay in la bannaysto dhiigga qofka muslimka ah in la bannaysto maalkiisa ilahay uu macsuumka ka dhigay in la bannaysto cirdigiisa marka haddii maanta sayxaad iyo dhawaaqiyo ay soo kordhayaan oo bacdu ljamaacaat ay dareemeen ama ay ka hor timi inay ku sii socdaan manhajkaa dabawiga ah ee dhiigga ah ku ku salaysan hadday u arkeen inay arrintaasi tahay mid aan saa'iq ahayn waxa weeye waxaanu leenahay oo ugu baaqaynaa oo kusoo dhawaynaynaa inay manhaj addacwa asalafiya alxaqa inay dhammaantii ay wada qaataan oo aanay diinkii aanay barbarinin oo ay kitaabkiiyo sunnada u fahmaan sidii salafki u fahmay oo ay ka bilaabaan inay ka daayaan ummadda furqada ay ku wadaan iyo tafaraaruqa iyo inay marba magac cusub ay inay intay la baxaan inay ummadda ugu yeedhayaan magacii hore marka u gubto fitan mid lala saaxiibiye uu noqdo oo mid maga marka magacaa la maqlo fitankiina la xasuusanayo uu noqdo ya ayay magacaaba ka guuraan oo haddana magac cusub bay la baxaan de magacaasu intuu shaqaynaya marka way asmaa fara badan baa soo martay maraaxiista imika ay soo maray xarakaadku mar gaaray tahay in laga sheekeeyo oo jamaacaadkaasi waxay soo haayeen maalin walba oo ay joogeen magac gaara bay lahaayeen mar jamaaca fulaan baa la odhan jiray haddana jamaaca fulaan baa la odhan jiray haddana jamaaca fulaan baa la odhan jiray maantana magac baa laga yadaa maantana qaar badan waxay u tatallucayaan u hanqaltaagayaan magaca qura ee aan guban ee aan ee nool ee aynu dhex geli karnaa waa inagoo maanta ku baxsanaa manhajka dacwa salafiya oo la dhahda salafiyiin baanu nahay salafiyiinta anagu waanu sheegnay inaanay u ahayn mid qof mucayan ah gacanta ugu jirta oo cidduu doono salafi ka dhigaya cidduu doonana u diidaya taa culimmadu way ka hadlaan inuu tahay manhaj la raaco oo lagu camal falana waa la bayaamiyo walaalayaal innagoo ka muslimiin ahaan waanu waxaan leenahay jamaacaadka muslimiinta o dhan waxaan ugu baaqanaa dhammaantood in aynu kulligeen baxadhigga ilahay wada qabsano ilahay baa qur-aankiisa ku uhi wactasimuu bixabl illahi jamiican walaa tafaraqu ilahay baa qur-aankiisa ku uhi walaa takunuu min almushrikiin min aladiina faraquu diinahum wakanuu shiican kullu xusbin bimaa ladayhim farixuun marka waxayna wada qaada dhammaanteed dhammaanteen waxayna wada qaado oo inagu wada filan islaamkaa saxa ah oo ay matelayaan asaxaaba oo imtidaadkeeda ilaa maanta uu jiro marka waxaa weeyaan dacwa salafiya waa inagu wada filan tahay xukuumatan wa shacban waa inagu wada filan tahay laakiin waxaan uu sheegaynaa haddii iyadoo inxiraafkii uu jiro maanta dad badan ay doonayaan in ay magacii dacwa salafiya ay min baabi talbiis iyagoo doonaya dadka inay wax ka khaldaan inay yihaahdaan ku andacoodan yihahdan salafiyiin baanu nahay taas inaan u soconaynin horena uguma soconin waxasaan anigu leeyahay dhammaanteen walaalayaal waxaa inagu wada filan oo ina wada qaada waa alislaamu saxiix taasoo keliya inagu wada filan ilahayna waxaan ka baryaynaa dhammaanteen in uu xaqa ina wada waafajiyo dhammaanteen oo inaga inaga dhigo kuwa raacay nabiga sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadiisii صلى الله وسلم على نبينا محمد
جزا الله شيخ jawaabta aadka u qiimaha badan iyo talada iyo waanadaas uu inoo soo wada jeediyey ama uu jeediyey si gaara dadkaas walaalaha waxaan si kooban u dhiibayaa sheekh cabdallah inuu isaguna su-aashaas ah in addacwa salafiya inay tahay aabbaha ama asal ay u tahay fitanka adduunka ka dhacaya dad fara badan ay ku shaanbadaynayaan manhajkii towxiidka inuu arrintaa wax ka yidhaahdo falyatafadal mashkuura wama'juura
الحمد لله والصلاة والسلام على رsuuل اللh وعلى آله وصحبه وسلم تسليimا كثيirا arintaasi waa xaqiiqo jirta sidaa uu dhigay walaalkeen cabdالxakiim dacwada xaqa ee muslimiinta anfacaysa ee isbedelka dhabtaa ku samaynaysa ee u celinaysa cahdigii hore ee muslimiintu ay ahaayeen kuwo toosan siyaadada iyo hogaaminta caalamkana leh gaaladu marnaba horena raalli ugamay noqon iminkana raalli kama ah waa la dagaalamaya ma aha dad hub haysto meel fadhiyo diyaaradayo dabaabada ay ku weerarayaan laakiin waxa ay ku weerarayaan waa dacaayad manhajka iyo laqabkiisa iyo magaciisa inay dacaayadeeyaan iyagoo isticmaalaya warbaahinta noocyadeeda kala duwan lihaada inaad u fiirsateen mooyaane berigi hore waxaynu aada uga maqli jirnay idaacadahooda iyo warbaahintooda kaleba magaca alqaacida iyagoo ku celcelinaya way ka guureen iminka waayo sidaa la sheegay waxay u arkeen wax fashilmay maadaama dadkii muslimiinta ahaa dhibkiisa ay dareemeen waxaa markaa had iyo jeraale iminka ay ku celcelina dhegaha muslimiinta ay ku badinayaan salafiyada ama mara yidhahdaan salafiya jihaadiya ama mara yidhaahdaan wahaabiyada ama atayaaru salafi waxaa kaloo isticmaalaya ururada manhajkaas aan raallida ka ahayn ee caqiide ahaan u diidan manhajka salafiga ururada aan raalli ka ahayn caqiide ahaan u diidan fursadanay uga faa'iidaysanayaan iyaguna waxaana isku dayayaan inay ku dhajiyaan laakiin waa arrin waaqaca iyo xaqiiqada khilaafsan oo ma hirgelayso manhajka salafiga ahi kutubtiisana waa ku qoran tahay xurmada dhiigga islaamku uu leeyahay kutubu sunna dagaalka fitnada in laga fogaadaana waa ku qoran tahay waxaa kaloo ku qoran alkhuruuj cala alxaakim almuslim inay xaaraan tahay usuul sunna iyo usuul salaf ay khilaafsan tahay oo qofku khawaarijta uu kaga mid noqonayo tafaruqa iyo axsaabtu umulfitan ta dhashay fitan fara badan ka digisteeduna waa ku qoran tahay ducaadda salafiyiintuna wakti kastoo ay joogaan culamaa iyo dalabatanba culama ahaan iyo arday ahaanba melolba waa ka caddeeyeen maanta dacwada laguma shaanbadan karo fitan iyo dhiig xaqdarro lagu daadiyo inay iyadoo aabba ahayd laguma shaanbadan karo maanta siduu sheekh albaani sheegay iyadoo weli aanayna soo gaadhin ayaa halkan lagaga tiraabi jiro oo lagaga dhawaaqi jiro markaasaa iska dhaaf dadka caamadaae kuwo culimo ahi arrinta noocaasa ay ku dhaleecayn jireen salafiyiinta labaatan sannadood baa la lahaa salafiyiintu jihaadkay diidan yihin waxay diidanaayna jihaad maayna fitankaasu ahaa dadkii iyagu bilaabay ee asaaskiisa lahaa maanta ay fitno ku sheegayaan labaatan sannadood ka hor kelimaadkii ay salafiyiintu yidhaahdeen maanta ay ku celcelinayaan tagfiirka oo sabab u ah dhiigga islaamka si fudud in loo daadiyo halkee buu ka soo galay dhalinyarta wadaadada ee dacwada u nisbo sheegata manhajka ay doonayaan ha aaminsanaadaan ama jamaacaday doonayaan ha ka tirsanaadaan kama soo gelin kutubu sheikh lislaam ibni taymiya isagaa yidhi sheikhulislaam raximah llah cid waliba waxay og tahay annanii min ashaddi nnaasi taxdiira min atakfiiri bigayri ilxaq inaan anigu ahay dadka kuwa ugu daran ka digista gaalaysiinta xaqdarrada ah waxaanu ka mid yahay culimada salafiyiinta ah ee dawaabidda iyo qawaacidda takfiirku uu leeyahay si mugla u caddeeyey lama odhan karo kutubu sheekh lislaam maxamed bnu cabdilwahaab baa sababu ah haulaai tulaabuna kuwa ardaydayadi waxay dhigtaan qawaacid alarbaca alusuul halaaa kitaabu tawxiid iyo kuwo kalaba ma ka qaadeen takfiir xaqdarraa kutubtaas ma ma ku seexalaashadeen dhiig islaam waa maya idan kutubu aimati dacwa salafiya sababu ma ahaynoo may dhalin takfiirka waxaa takfiirka sababu ah kuwa maanta iska soo riixaya a'immadooda iyo kutubtooda kuwa waxa weeyaan maanta la takfiir baa jira oo dhiiggii baa xaqdarro lagu xalaashanaya iyaguna waxay ahayd inay si cad u sheegaan waana tala aan siinaye halka dhalinyartooda takfiirku uu ka soo galay halkay ka barteen dhalinyarta jamaacaadku in xukaamu muslimiin la gaalaysiiyo la yidhaahdo xaakim ama madaxweyne muslimi adduunyada ma joogo dowlad islaamina kama jirto halkay ka barteen in lagu fooganaado uun xaakimka oo isagu uun inuu xukunkii ilaahay ka tegey dadka loogu sawiro iyadoo ummaddu in badanoo ka midii garab marsan isku xukunka iyo ku dhaqanka iyo ku toosnaanta sharciga ilaahay oo ay kaga habsaameen tarbiyeyntii alumma alislaamiya si ehel ugu noqoto inuu ilaahay subxaana wa tacaala ugu nicmeeyo kuwa diinta ku xukuma halay ka bartee dhalinyarada islaamka si cad baan anigu u garanaya waana taariikh aan soo gaadhay sheekh albanina waa sheegay waxaa laga bartay kutubu sayid qutub wa muxamed qutub waxaa muqarar ahaa oo jamaacaadka maanta dhawaaqaya acdaadooda iyo xubnahooda usarka loogu dhigi jiray waxa la dhaha usra oo koox walba gooni baa la ysugu xidhay markaasaa la odhan jiray kitaab thaqaafa wada akhrista waxaa loo dhigi jiray macaalim fi ariiq wallahi ana shaahadtu haada ilaahay hortii markhaati baan ka haytaa goobjoogna waanu ahaa waxaa la dhigi jiray waaqicna almucaasir maxamed qutub uu qoray waxaa maktabadaha yaalay fii dilaal qur'aan sayid qutub uu leeyihi waxaa la dhigi jiray jaahiliyat lqarni alcishiriin kutubtaas waxaa qaarkood ku qoran in iska dhaaf xukaamiya dad kale kuwa masaajidada ka eedaamaya il ashhadu an laa ilaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulu llah ashahaada beenaalayaal inay yihiin oo aanay ka dhabahay inay kufaar ay yihiin oo in yaroo unugoo isku xidhan weliba sayid qutub uu ku celceliyo dagaal inay u diyaar garoobaan ay yihiin jamaacadii islaamka ahayd kutubta noocaasaba sababu ah raggaasina kaanuu min alikhwaan muslimiin ilaa kuwa ka mida ikhwaan muslimiinka raggii waaweynaa ay gacmaha ay ka taageen yuusuf alqardaawi waan markhaati u haystaa iyo xasan alhudaybi oo labaduba yidhi takfiirka dhalinyarteedu waxay ka barteen kutubtii iyo maqaalaadkii sayid qutub haddii la doonayo dhalinyarta manhajka takfiiriga biqayri xaqa lagu takfiirinayo lagu gaalaysiinayo muslimiinta ee dhiigga islaamka lagu xalaalaynayo haddii la doonayo in laga masaxo inta ka badqabtana laga ilaaliyo kutubtiisa waa in laga ilaaliyo sayid qutubna waan difaacayaa iyo kutubtiisao lama soo hadal qaadi karo oo waa shahiid ilaahay diintiisa u shahiiday oo waxba lagama sheegi karo lama radin karo takfiir iyo dhiig la xalaashadana waan ka qaylinayaa wallahi inaan labadaas is qabanahay waxaan kusoo gebagabaynaya ma aha manhaju salaf tawxiid ulcibaada iyo tawxiid ulasmaa wasifaat oo qura jamacaadka qaar waxay ku celcelinayaan soo nagan dhigayna kitaabu tawxiid soo nagan alasmaa wasifaat sugayna manhaju salaf intaa waa ka ballaadhay يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كتب أصول السنة وعدينا يسمى مناهجة أهل البدع يا أهل السنة يا أهل البدع يكوكل السوع ميان الوكل قرن أيوه لو ما دقين حقيقة هان دليرت بل مقعيده وذا ما يمقع أصول السنة للإمام أحمد أصول السنة للحميدي صريح السنة للطبري شرح السنة للمزني شرح السنة للبربهاري وصوشي أهل السنة أي قرنتها يقف كوكو كلا قرنيو أهل الاتباع يا أهل الابتداع أهل السنة يا أهل البدع looma dhigin waa in iyada la daraaseeyo waxa ku qoran xaqa ee adilada ku qotoma qur-aanka iyo sunnaha iyo aahaartii salafka si dhammaystiran waa in loogu qanco oo dhalinyarta lagala hadlo ma aha in la yidhaah oo qura waa arrin mudan in laga hadlo laakiin ma aha iyadoo qura inay wax tarayso la dhiiggii islaamka la dal waxbaa la gaalaysiinaya halkuu takfiirku ka yimi dhiigga islaamka in la daadiyo yaa jihaad ku sheegay marka hore ma ka toobad keentay ciddii jihaad ku sheegtay waa in laga hadlo maxaa maanta laga aaminsan yahi wixii horeba iska dhaaf dagaalada dhulka islaamka ka socdae muslimiina ay islaynayaan kala magacyo duwan iyo khuruujka xukaamta ee caalamulislaami fii tuulihi wa cardihi ka socda maxaa maanta laga aaminsan yahy bal wixii horeba inaga daaye maxaaraan baa iyo khuruuj sida kutub usuulu sunna ku qoran mise waa arabiicu alcarabi walislaami maxaa laga aaminsan yahay xukaam lmuslimiin ma inay kufaar wada yihiin mise inay muslimiin cusaada yihiin alkhuruuju cala alxaakim almuslim maxaa laga aaminsan yahi cidda samaysana maxaa laga aaminsan yahi ahlulbidaci mowqifkeedaa laga taagan yahi alqaacida in fara badan baa la difaacay jamacaadka maanta ka qayliyay magacyadooda idaacadaa ka sheegaya ay difaaceen oo muslimiinta ay ugu sheegayeen mujaahidiin xaqu dirira maxaa maanta laga aaminsan yahy quluu lanaa yaa cibaad allah bal maanta waxaa laga aaminsan yahay muslimiinta ha loo sheego oo si faahfaahsan cumuumaadkani waxba ma anfacayaan dadna ma ma tarbiyadaynayaan yacnaa si faahfaahsan ha loo sheego wixii lagu khaldamayna towbadu waa sharafe ilaahay baan uga toobadkeena hala idhaah salafiyiintii labaatan sannadood lagu caayayay jihaad bay diidayin iyo waa adnaab alxukaam waa dubkii xukaamta xukaamta ay difaacaan elalahaa waa murjiyo marka lahaa xukumu kayr ma anzal allah tafsiil baa ku jira waa dembi weyn xaaladaha qaarkood oo gaalnimo raacdana gaalnimu noqdaa iyagana cirdigooda in badan baa la banaystaye bal ha laga xalaashado intaan ilaahay la hortegin wallahu aclam sal allah calaa nabiyina maxamed
ilaahay subxaanahu wa tacaala almashaayikh ha ka abaal siiyo kelimaadka aadka u qiimaha badan waxayn iclaaminaynaa in in shaa allahu tacaala sabtida bacda almaqrib masaajidka masjid اlansaar waa habeenka ay soo gelayso waa habeen dambe in muxaadaro asheikh cabdillaahi albarbaraawi uu geli doono ciwaankeeduna uu yahay in ilxukmu ila lilah wuxuu sheekhu ka hadli mansilada xukunka sharcigu uu leeyahay fi lislaam mafhuumka uu leeyahay taxkiimu shariica alariiqu ilaa taxkiimi sharci waddada lagu gaadhayo waxaan kaloo ogeysiinaynaa walaalaha biidn illaah as-ilada ay soo gudbiyeen oo dhan majlis gaara in lagaga jawaabayo waxaan kaloo iclaaminaynaa nadwadani waxay madkhal iyo hordhac u tahay nadawaad cilmiya oo masjid ka socon doona nadwada tan ku xigtaa waxay dhacaysaa jimcada soo socota bacda salaati almaqrib in shaa allah mawaadiicda laga hadli doono waxaa ka mid a xarakaadka iyo axsaabka iyo jamaacaadka mid walba taariikhdooda iyo waxyaalaha ay aaminsan yihiin waxyaalaha laga had iyo mowqifka dacwa salafiya ay ka taagan tahay waxyaalaha laga hadli doono waxaa ka mid ah jihaadka waxyaalaha nadawaadka soo socda lagaga hadli doono waxaa ka mid ah dimuquraadiyadda iyo wixii la halmaala suufiyada shiicada biidni illaahi tacaala maalinta jumcada weeyaan bacda alcasriga nadawaadkuna way soconayaan shicaarkooduna waxa weeyaan tacliim ay dadka barayaan nasiixa ay walaalaha u wada jeedinayaan iyo bayaan la bayaaminayo xaqiiqada addacwa asalafiya iyo manaahijta munxarifka ah xaqiiqadooda hada wanas'al allaha subxaanahu wa tacaala an yaziidana cilma naafica wacamala صaalixا waakhiru dacwana an alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsubxaanaka allahuma wbixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka waatuubu ilayk